caafimaadka caruuriyo ciroole dadkuu u wada cawdaane midnaan caynayne oo caradeena hala ikeeyo ururka caafimaadka ururka caafimaadka caruuriyo ciroole dadkuu u wada cawdaane midnaan caynayne oo caradeena hala ikeeyo ururka caafimaadka
bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kulanti wacan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka caafimaadka raadiyaha cadaadoha barnaamij toddobaadla oo maalin kasta oo xada aad ka dhegaysataan raadiyaha cadaado ururka caafimaadka caruuriyo ciroole dadkuu u wada cawdaane midnaan caynayne oo caradeena mar kale kulanti wacan dhegaystayaal barnaamijka caafimaadka raadiyaha cadado toddobaadka waxaa marti igu ah doctor xuseen xaaji buulle oo ka mid ah dhakhaatiirta ka howlgasha gudaha magaalada cadaado oo aan ku booqanay goobtiisa caafimaad doctore kusoo dhowow barnaamijka caafimaadka raadiyaha cadaado waa dhowey waan idinka mahad celinaya booqashadaada soo booqatay anoo joogo rugteeda caafimaadka xanaano maasha allah magaceenu waxaa la yidhi xuseen buule ibraahim isaaq ama xuseen xaaji buulle waxaana deganahay degmada cadaado waxaan ka shaqeeya isla deegaanka ah hadda aan joogo ee degmada cadaado waxaana iga furan rug caafimaad ee ku taala bartamaha magaalada dhexdeeda meeshaan ka shaqeeya markaan waxaan magaceygana waa doctor buule ayaa la yirahda mudnaanta koowaad waxaan siinayna horta cudurka kansarka waana ku mahadsan tahay cudurkan kansarka waxyaaba aan uga hadlayna waxaa kamid ah maadaama bulshada aan ku baraarugsaneen isla markaana aysan la soconin kansarka wuxuu yahay dadka qaarna kansar markay maqlaan waxay u yaqaan wax gasar lagu magacaabo aan gasar gasar dadkan ka maqlay ee mana maqlin ee caafimaad ahaan laakiin kansarka iyo gasarka isma laha cudurka aan ka hadlayno waxaa loo yaqaana kansar ayaa loo yaqaanaa kansarkuna haddaan qeexno waa cudur ku dhaca unugyada jirka biniaadamka ayuu ku dhaca jirka biniaadamka ayuu ku dhaca kuwaasoo sababa unugyada korin aan kala joogsi lahayn isla markaan unugyadu aanay u qeybsamin sidii caadiga ahayd ee noormaalaha loogu turgalay waxaana halkaa ka dhalinaya unugyo aada u far badan aana loo baahnin kuwaasoo cusub kuwaasoo marka dambena noqonaya sida burada oo kale cudurka kansarka markan wuxuu kordhay in ka badan boqolkiiba saddex meelood ee labaatanka sano hadda lasoo dhaafay sida awgeeda burada waxaa kansarka sidiisba sida aan kuu sheegay burada waxaa loo kaloo kala qaybiya laba qeybood oo kale ah buro baniin ah baniin waxaa loo yaqaan waa mid aan khatar lahayn unugyada ay ka samaysan tahayna ay yihiin unugyada caadiga ah ama kuwa caafimaadka qaba kuna faafin jirka intiisa kale ayaa loo yaqaanaa baniin kuwan waxaa loo yaqaanaa buro kale oo waxaa jirta lagu magacaabo monigland waa mid khatar ah oo unugyadeeda u kala qaybsamaya si joogsi aan lahayn u kala qaybsamaya waxayna kusii faafi kareen jirka intiisa kale ayagoo u raacaya dhiigga markaan kansarka qeexitaankiisa waa qeexitaankaas haddaan noocyadiisa u gudbo noocyada kansarka waa ay badan yihiin waxaa jira laba boqol oo nooc kansar ah mid walbana waxa uu leeyahay khatar u gaar ah iyo calaamado kala duwan kansarada inta badan waxaa lagu magacaabaa xubinta ay ku bilowdaan ayaa lagu magacaabaa tusaale ahaan kansarka sanbabada wuxuu ku bilaabanaya sanbabka kansarka naasaha wuxuu ku bilaaban karaa naasaha kansarka markan xubinta uu ku bilowdo ayaa badanaa loogu magac daraa haddaan soo qaadano karsanoma kansarka loo yaqaan waa kansarka ku dhaca sanbabada naasaha iyo magalaanka wixii la mid ah leukemia haddaan soo qaadino ama leukemia waa kansar ku bilowda unugyada dhiiga ee ku kora dhuuxa lafta waxaana iyagana badan waxaa iyagoo badanna laga helaa ee marinka dhiigga sida awgeed xibin leukemia ayaa lagu magacaabayaa kansare kale waxaa jira lagu magacaabaa sarcoma sarcoma waa kansarka ku dhaca lafaha murqaha iyo wixii la mid ah kansare kale oo isna waxaa ku jira ku dhaca qanjirada linfoma lagu magacaabo wuxuu ku bilowday qanjirada sameeya difaaca jirka ibni aadanka ayaan waxaa loo yaqaana linfoma ayaa loo yaqaanaa kansarada marka haddaan niranaacaan waa ka hadlaynaa aaduu u badan yahay kansarkana macnaha dhibaatadiisina waa ay badan tahay bulshada soomaaliyeedna hadda aan kuma baraarugsan cudurka kansarka waayihii dambe waayihii hore waxaa la dhihi jiray kansarka wuxuu ku badan yahay wadamada gaalada ama wadamada gaalada laga helaa laakiin hadda waxaa moodaa arintaasi in laiskugu soo biishubtay oo arintaasi been ay tahay kansarka waxaa hadda ummadda soomaaliyeed waa laga helaa boqolkii boqol deegaanka aan joogno ayaa laga yaabaa dad kansar qaba inay joogaan ama qaar u dhinteen baa laga yaabaa waxaa kaloo laga yaabaa kuwa hadda ku cusub yahay inay joogaan baa laga yaabaa hadda muqdisho xarumo gaara ayaa loo sameeyay kansarka lagu baaro qofkana qofkana waxaa badan u wanaagsan caafimaadkiisa inuu jaakin ka sameeyo oo kansarkan iska baaro ayaa u wanaagsan kansarada ugu badan oo bulshada saameynta ku leh horta dumarka xaggiisa markan ka hadlo kansarka naasaha ku dhaca ayaa ugu badan boqolkii boqol dumarka xaggooda saameynta adduunka markii la eego tirada labaad hadduusan gelin waa tirada saddexaad uu geliyaa kansarka kale ugu badan waa kansarka ku dhaca sanbabada ragga iyagana sidoo kale waxaana kansarka badanaa labadan kansar waxyaaba ugu badan waxaa ka mid ah siiba kansarka sanbabada ugu badan bulshada adduunka ku dhaqan dadweyka adduunka ku dhaqan kala diimay haystaan dhaqamo gaaray wada leeyihiin kansarka ugu badan ee ku dhaca badana macnaha laga calaacalo dunida waa kansarka ku dhaca sanbabada waxaana sabab u ah baa la saaraa sigaar cabista la cabayo cabitaanka sigaarka aada u faraha badan qamrigan layska cabayo raashiinkan shiilan kiimikaysan iyo bay-ada jirka bay-ada deegaanka uu ku nool yahay hadda adduunka waa horumar warshado badan baa qaac hawada kusii daynay qaacaas aada u faraha badan wuxuu keenay dhibaatooyin fara badan dhibaatooyinkaas waxaa ka mid cuduradan kansarka ka dhalan karaa biif baafta hadda guryaha lagu buufiyo waa taqaaniin biif baafta guryaha lagu buufiyo naftarkeeda kansarka laga qaadayo waxyaabaha kansarka dhaliyay ka mid tahay barfuunadan hadda aan isticmaalno isku carfino isna wuxuu ka mid yahay waxyaaba kansarka laga qaado adduunka oo lasoo lasoo tabanayo oo aada loogu degayo ka mid yihiin markaan isteylku qofka ayay ku xiran tahay mar walba isteylku qofka kansarka markaan calaamado lagu yaqaanaa jira markaan kansarada marka ay bilow yihiin haddaan niraano calaamadaha kansarkan horta kansarka sidiisa waa uu badan yahay calaamadihii guud ahaana waa ay ku kala duwan yihiin laba boqol oo nooca kansaraa jirta saan horey aan kugu sheegay marka hadba waxay ku xiran tahay markaan qofka suu yahay iyo calaamadaha laga arko ayay ku xiran tahay haddaan calaamadihiisa aan usii galno waxaa ka mid ah kuwasanaan jirkaaga meel walba jirkaada ka buuran waxay noqon kartaa kansar hadduu jirkaaga uu buuran yahay buro ku taalo buradaas laba nooc u kalbaxaysaa mid baniin baa loo yaqaanaa waa buro aan unugyo caadi ka samaysan unugyadaasna islamarkaana jirka intaas kale u gudbin baa loo yaqaanaa midna waxaa loo yaqaanaa minigland waa buro samaysan kansar ah islamarkaana unugyadeeda jirka intaas kale u gudbinaysa dhiig u raacay ayaa loo yaqaanaa kuwas walba aad aragto waxaa dhici kartaa kuwasaskaas inay yihiin kansar inuu dhici karta laga yaabaa waxaa kaloo lagu yeena qufac joogto iska ah aan dhammaanayn waa iska badan yahin qufacaas waa iska joogto wax isbedel malaha ama isbedel xagga xabeebta qofka xabeeb wuxuu leeyahay codkiisaa xirmay isbedel malaha waa sii socda un maalma kadib waa kasii darayaa wax liqid la-aanta ka mid ah hunguriga hadduu ku dhaco ama waa xirmayaa qofka hunguriga waxbuma liqi karo wax alla wixii dhuunta u mari lahaa dhannaration bay samaynaysaa waxba dhuunta ka gudbi maayaan kaas calaamadaas waa lagu yaqaanaa waxaa kaloo lagu yaqaanaa qofkan qabsanka laga soo noqonayo si joogtada ah dhibaatada wax liqila-aanta ama qabsanka joogtada ah in waa lagu yaqaanaa dhiigbax aan caadi ahayn dhiig iska socdo waxay saweyn aan la ogeyn kansarka waa lagu yaqaanaa waxaa kaloo lagu yaqaanaa kasoo baxyo maqaarka kasoo baxa aan raysanaynin calaamadiisay ka mid tahay kasoo baxyo maqaar kasoo baxa qoyaan iskawada aan raysanaynin ka mid tahay calaamadaha kaadida dhiig la socdo waa lagu garan karaa calaamadaha lagu yaqaanay ka mid tahay miisaanka hoos u dhaca wixii keenay in aan la ogeyn miisaankaaga qof ladan baa ahayd hilib leh hoos u dhacay wixii kaana lama yaqaano waa sii socdaa boqolkiiba waa sii nusqaamaya waa lagu yaqaanaa xanuun aan sharaxaad lahayn ama xanuun meeshuu ka yimid aadan ogeyn haddaad u isticmaasho daawinka xanuunka lagu baabiyana kaama baaba'ayaan calaamadaha lagu yaqaana ayaa ka mid ah daal fara badan iyo tabaryarin waa lagu yaqaanaa maqaarka jirka oo bedelman waa lagu yaqaanaa calaamad lagu yaqaano dumarkana naaska hadduu uu bararo islamarkaana soo buurto kuus uu leeyahay inuu kansarka leeyahay laga yaabo calaamadiisa calaamadaha lagu yaqaanay ka mid tahay idid habeenkii iska badan iska socdo aan sharaxaad lahayn wixii sabayn aan la ogeyn kansarka lagu yaqaano neeftoo ku dhibta aan neefsan karin kansarka waa lagu yaqaano oo asna aan sabab lahayn waa lagu yaqaano calaamadiisa markan aad bay u badan yihiin kansarka calaamadahaasa ka mid ah waakada horta adduunku waxaa loo kala qaada laba nooc midoomada aad taqaanana sigaarka soomaalida u yaqaanin midna mid shiidan oo tubaagashiidka lagu maarey koofarka ay afka gashtaan haddii taambuuga uu yahay tubaagashiidka afka la gashto khatar badan baa laga qaadaya siiba kansarka ku dhaca afka laga orar kansara laga qaadaya tubaakada dhibaatadaas ba-an ayay leedahay waxaa ku jira walxo kiimikale ayaa lagu soo dariyaa kiimikaladaasi waxay keeni karaan in qofkaasi dhibaato jirkiisa ku beeraan unugyada ibni aadinka waa la kontaroolaa jirka ibni aadinka ani adi isku mid aanahay unugyadeena dadkao dhan unugyada waa la kontaroolo haddii unugyadii kontaroolka ay ka baxaan kansarka markaasuu imaanay tubaakaduna waxay ka mid tahay waxyaabaha kansarka laga qaado ayay ka mid tahay tusaale ahaan haddaan soo qaado madil la cabo kansarka ugu badan waxaa laga qaadaa kansarka sambabada ku dhaca tubaakadaasa u ah waa laga qaadi karaa kansarka beerka ku dhaco tubaakada waa laga qaadi karaa kansarka ku dhaca dhiigga waa laga qaadi karaa kansarka dhuuxa ku dhaca waa laga qaadi karaa tubaakada kansarka ku dhaca afka oo orar kansar lagu magacaabo tubaakada sabab u ah kansarka ku dhaca ilmagalaanka xataa oo karsanoomaha tubaakada naftarkeeda xiriir bay leedahay sababay u tahay qamrigiina sida oo kale waa laga qaadaya qamrigii iyo alkoolka cabadii waxaasoo dhan waa laga qaadaya waxaa kaloo laga qaadi karaa kansarka waxyaabaha carfoon oo dhan aydan sabab u tahay tubaakada markaan kasoo noqon tubaakada xiriir xoog badan baa ka dhexeeya boqolaal waxaa adduunka hadda dadka sigaarka cabo markii la qiyaasay dadka uga badan kansarka u dhintay wey siiba kansarka ku dhaca sanbabka iyo kuwa ku dhaca ilmasidaha iyo kuwa ku dhaca afka ayaa ugu badan kansarada ugu badan kansarka afka ku dhaca ayagaa ugu badan tubaakada waa laga qaada haddii taambuug aad sheegayso tubaakada ay tahay tubaako shiidas ay tahay haa waa la dhihi karaa xerir baa ka dhexay qaab nuuca ayuu bulshada kusoo galaa horta waxaa jira arrimo khatar ah oo kor oo macnaha loo baahan yahay in kor loo qaado oo lala socdo ayaa jira marka laga cudurka kansarka waxyaabaha kansarka sii saa-idan kara ama da ahaan usii kordhin waxyaabaha sii kordhin kara macna dadka inta badan uu ku dhaco kansarka ama uu saameeyo waxyaabaha u keeni kara sooma waxaan ka hadlayno haa waxaa ka mid ah in qofka da-diisa ay weynaato qofka haddii da-diisa ay weynaato waxaa laga yaaba unugyadiisa inay qalqal galaan halkaas dhibaato ay kaga timaado ayna waa laga yaabaa kansarka badanaa qofka wuxuu ku bilaawdaa mar horuu ku bilaabanaya qofka laakiin wuxuu ku baraarugaya muddo markuu hayo ku baraarugaya arintaas waxaa looga hashaamin karaa keliya in baarid lagu sameeyo qofka marka horeba uu isku sameeyo baaritaan waxyaabaha kansarka kor u qaadi kara waxaa kamid sigaarka cabitaankiisa falaaraha qoraxda qoraxdan hadda anaga aan haysano kulalkeeda naftirkeeda kansara laga qaada haddii isku dhigto oo haragaada uu gubo waxaa kaloo jira qaar ka mid a kiimikooyinka oo loo adeegsado waxyaabo fara badan ayagana kansarka waa dheliyaan waxaa kaloo jira fayrasada qaar oo kansarka ayagana dheliyo ayaa jira waxaa kaloo jira hormoono dhaxal ah qoyska haddii aabbaha uu kansar uu qabay ama awowgiis uu qabay ama ayeeyada qabtay ama adi dad uun familkansar qabay adna candidate for cancer u tahay kansarka waxa u tahay inuu kugu yimaado ayaa laga yaabaa boqolkiiba boqolkii waxaa la dhihi karaa shan ama lix hirid dhaxalku ku imaanaya jiinka xaggiis marka laga ego taana waxaa lagu ogaan karaa waxa lagu magacaabo d n a haddii aan wax yar aan arintan dib u galno d n a dhacanka lagu magacaabo muxuu yahay d n a waa beenkiga macluumaadka jirka ibni aadamka wey qofka ibni aadamka ah jiritaankiisa iyo wuxuu yahay iyo kulligood halkaasa laga helaa markaan jeenka halkaas ayaa isbedel ka imaanaya marka qaarkood barta haddii barta jeenka awowga kansar qabay jeenkaas inuu kuusoo gudbaa laga yaabo adna kansarka saas candidate aad u tahay cunxumidana waa keenaysa raashinka si fiican ee, qofka oo cunada ku- cunxumidana waa keeni kartaa dhaqdhaqaaq laga'aanta iyo jimicsi la'aantana asna kansarka waa loo waa loo aanaya waxyaabaha loo aanaya ka mid tahay
sidee looga hortagi karaa arrinkaas arinta waxaa looga hortagi karaa adduunka hadda waa horumaray waxaa jira wax lagu magacaabo een, genetic test wax laso- lagu magacaabaa jira genetic test waxaa la yidhahdaa labada qof intaysan isguursin dadka horta een, isku familka ah isla ee isdhalay ama qaraabada wada ah horta inaysan isguursanin baa fiican marka laga xagga caafimaadka laga hadlayo Een, qof walba ibni aadan ka tirsan jeenkiisa meel unba alteration kaga jira isbedel kaga jira haddii awowga uu kansar qabay gabadha adi aad qabto ay- isku family ay tihiin isku- ilmihiina hadhow adduunku waa laga fakay ilmihiina hadhow kansarkaasaa saameynaya ogow Kas- xagga jeenku kaga soo gudbaya jeenka macna dhaxal ahaan uu soo gudbaya Een, dadka isla dhashay qaraabada ah waxaa wanaagsan inay kala tagaan kala leexdaan ayaa wanaagsan Ha- een, si macnaha adduunka waa laga fikiraa ilmaha adi aad dhalayso ama kuu dhalin doona haddii ilaaha idmo Ee, maxaa kan dhayda maxaa ku dhici kara inkastoo ilaahay qadartiisa aniga aan ku kalsoonahay ilaahay wixii ilaahayna siina aan raalli ku nahay haddana waxaa moodaa in farsamooyin adduunka uu jiro hadda jane testa la sameeyaa labada qof marka isguursanaya jane testa lasoo maraa jane test wax lagu magacaabo geneti testa lasoo sameynayaa geneti testahaas labadan qof haddii ay fiican yihiin boqo- jiniskood uu fiican yahay waa laisku meherana haddii labada jiniskooda isbedeliyo ilmahooda ay- ay is- kana cuduro nooc kale u wado kana cuduro nooc kale wado haddii ay kala duwan yihiin in laisku guriyaa laga yaaba laakiin haddii isku cudur yihiin inaan laisku gurin baa laga yaabaa markan jeenkaas ayaa lagu ogaanaya wax walba dadka qaraabada ahi een, boqolkiiba boqol haddii ay cudurada jeen eh, jeen problem uu jiro dadka qaraabada ah waxaa imaanaya dhicis joogto waa imaanaya cudurada hadda aan kuu sheegay kansar ka mid ah waa imaanaya qofka markii lagu leeyahay boqolkiiba boqol uu wanaagsan yahay d n a-giis ayaa waxa u shaqaynaya boqolkiiba boqol d n a-ga soomaalidu waxay tira waxay kala u taqaanaa in labada cunug laisku qabsaday iyo lagu kala baaro saas maaha d n a waa cilmi ballaaran waa cilmi aad u ballaaran oo qofka macluumaadkiis lagu ogaanayo wax walbana loo adeegsanayo qofka ibni aadanka xarafaha boqolkii sagaashan iyo sagaal waa iska raacaan aadanaha dhan waa iska raacaan hal unbay ku kala duwan yihiin d n a mar baan ka hadlaynaa d n a naftarkiisa faahfaahin faahfaahin dheer mar baan ka hadlaynaa marka dadka qaraabada haddii ay kansar wada qabeen waxaa wanaagsan inay kala tagaan ay dadka macnaha aysan isguursanin dad kale ay ka guursadaan waa fiican sida jiniskaas kansarkaasi waxaas iyo gen mutationka iyo dhibaatooyinka xagga dhaxalka imaanaya dhan halkaas ugu baxa cuduro badan waxaa jira dhaxalka dhax- oo laska dhaxalo Een, sokorta camal waa laska dhaxlaa boqolkiiba toddobaatan iyo shan dhiigkarka camal genetiga ku imaanaya waa laska dhaxlaa Ee, waxyaabaha kale laska dhaxla waxaa ka mid ah een, kansarka camal aan kuu sheegay waa soo guur jenway asna xaggaasu kasoo guuriya cuduro badan oo dhaxal- dhaxaltooya jira arrintaasna waxaa laga hortagi karaa gen test in la sameeyo bis Een, walaal horta diinihi haddaan ka hadlo ilaahay cudur ma soo dejinin aan daawo lahayn ilaahay markuu cudur soo dejiyey daawada lagu daaweyn lahaa buu ilaahay soo dejiyey sida awgeeda daawada waa jirtaa laakiin anaga ma hayno daawadaas adduunka ilaa hadda kuma guuleysanin kansarkana ka hortagiisa fiican early detection wax lagu magacaabo marka hore in la ogaado markii la ogaado waxaa ku xiga early intervention wax lagu magacaabo markii la ogaado marka hore la ogaado kadibna kansarkii lala dagaalo la daaweeyo kansarka markaan siyaabo badan baa loo daaweeya qaliinka waa lagu daaweeya in qaliin lagu sameeyo xubinta ku dhacay dhan la jaro waa lagu daaweeya waxaa kaloo lagu daaweyn karaa kansarka kiimotherapy wax lagu magacaabo kiimotherapy waxaa la yidhi waa kiimiko la isku dardaray taasoo joojinaysa qaybsanka aan caadiga ahayn oo nugyada qaybsamayn ayaa loo yaqaana waxyaabaha kale lagu daaweyn karo waxaa ka mid ah shucaa radiation wax lagu magacaabo waa shucaa oo lagu furo unugyada kansarka si loo dilo isla markaana aysan u gurguurin kansarka mar waa faafa mar hadduu faafo matis uu gaaro matastis hadduu gaaro bis waxba lagama qaban karo intuusan faafin waa la xadidi kara waa la qaban kara waa la daawin kara haddii laakiin uu fido uu gurguuro mar jirku gurguuro soo u gurguure waxaa kaloo lagu daaweyn kara hormoono ama antihormoons wax lagu magacaabo waxaa qofka la siinayaa macnaha een, hormoono lid ku ah si loo qalqalgeliyo hormoonada kansarka uu qaadanayo qalqalgeliya taana waa lagu daaweyn karaa waxa ee, baaritaankiisna waa iska fuday biopsy baa lagu sameeya unugga la jaraya cytopathologist dhaqtar lagu magacaabo kusu ku tarsusay ama histopathologist unugyada qaa- caadiga ana waa yaqaan unugyada qaro caadigana waa yaqaanin marka baaritaankiisna saas wey. biopsy baa lagu sameeya unug unug baa la qaadaya waa lasoo baaraya unuga inuu caadi yahay inuu qayru caadi yahay inuu cunugan cancerous yahay oo cancer uu yahay iyo inuusan cancer ahayn waa la ogaadaa dadka boqolkii boqol waxaan kula talinaya lixdii bilood inay checking isku sameeyaan kansaradan iska baaraan iskari wax lagu magacaabo checking ayaa jir lixdii bilood qofka adduunka la mariyo chekemadaas camal ayaa looga hortagi karaa laakiin gudaha kansarka jirkaada ku fiday meel walba gargaaray jirkaaga dhan la wareegay hadaa hurdada ka kacdo waxba lagama qaban karo marka u horeeya saas wax looga qaban karaa hadduu laakiin uu fido suu u fiday khatartiisu leey
waa tahay ugu dambeyntii doctore maxaad ugu baaqaysaa dadka ku dhegeysanaya waxaan ugu baaqaya dadka i dhageysanaya dadka kansarka qaba haddii dad ay joogaan oo kansar qaba magaalada ay joogaan in dadkaasi macnaha aan laga faalin kansarka maha cudur laskaga gudbiyo laisku dardaaro maha cudurada aan faafin buu ka mid yahay cudurada keli ee xagga jeenka ku faafuu ka mid yahay kansarka cudurada quuna waa faafaana waxaa lagu magacaabaa communicable disease ama contagious disease kuwana non communicable disease la yiraahdo ma faafaan kuwa aan faafin buu ka mid yahay marka horta kansar qof qabayaa laga faan iskuma daaro qofka inuu ku dhaco unugyadaas xagga jeenka xagga inuu kasoo galo iyo inuu staylkii qofka unugyadiisu qayracaad iska noqdaan ku yimaado boqolka boqol saasay u dhowdahay dadka kansarka qabo hadla xanuunsan antadolooro unbaa la siin karaa hadduu u faafo kansarka haddii laakiin uu cusub yahay waxba lagama qaban karo qur-aankaas ilaahay subxaana wa tacaala noo soo dejiyey ha lagu wado ninkii qur-aankaas isa saaro ilaahayna ku kalsoonaado rabbina isku dhiibo waa ka caafimaadaya daawadiis waa sida ilaahay wax walba asaa keena dadka islaamka ahi cudurada ku dhacana waa u dembi dhaaf hadday ku samraano u dulqaataano ilaahay ku mahadiyaan dembi dhaafay ku helaan dunuubtooda lagu daadinayaa haddii ilaahay ay toos u bariyaan oo ay sideed saxiilum intay kacaan wixii ilaahay amray waddada ilaahay amrayna ay maraan oo ay toosnaadaan oo cibaadana ay ku dadaalaan oo xilligaas ay soo toosaan oo ilaahayna ay baryaan inuu ka aqbalay boqolkii boqol oo u dhowdahay saas inuu uga caafimaado aan daawooyinka la siin karana waa daawooyinka hore aan usoo sheegnay dadka markaan dadka dhalay oo kansarka qaba oo waalidintooda ay yahay ayaga naftarkooda haska baaran inay waxaa laga yaabaa inuu ku cusub yahay jirka ku jiro hadda kansarka camal aan ragga kansarka ugu badan waa kansarka qanjirka ayaga barasteed galaan barasteed kansara lagu magacaabo waa ugu badan yahay inuu iska baaro marka horeba ay baaraan ay jeekin isku sameeyaan lixda biloodoo jeekan isku sameeyaan maadaama awowga aabahooda kansarka uu qabay ama laga yaabo inuu u dhintay ayagana laga yaabo inay candidate u yihiin ay kansarkaas kusoo foodley ama jirkooda ku jira laga yaabo aysan kabar qabin markaan jeekin has ku sameeyaan waa inay isbaaraan xarumo lagu baaraa jira cudurkanu ma aha waa waa wax ilaahay iska keena wey wax oo hadda cuduradan iska cadowga iskaga mid yahay ma aha qofku wax laga faanan maaha cuduro laisku gudbayna maaha dhaxalkaas dhaxaltooyadaasay iyo dhaxaltooyadaasay ku imaaneen iyo chemical iyo sun iyo waxyaaba hawada waxyaabahan qaacyadan iyo waxyaabahan lagu buufinay guryaha bibatan iyo fomakiinkan la shida iyo barfuunadan iyo waxaasna ha la iska xadido waxyaabaha carfoona iska xadido boqolkiiba boqol iska xadido dadka sigaarka cabay digniinta ha ka faa'idaystaan dadka sigaarka cabayo dadka tubaakada afka gashinayo ama tubaako taambuga ha aato ama tubaako shiid ha aato nimba sibu u yaqaana dadka tubaako shiidka cunayo magaalada joogow ogow in cudurka kansarka hadduu afkaada ku dhaco aada ku weynayso afkaaga xuntaada dadka sigaarka cabayo noloshaada ayaa waxaad ku bedelinaysaa cudur taasna ogaa nolosha adi aad nooshahay adaa cudur gadanaya sigaarkaa laga qaaday sigaarka jooji dadka qabriga cabayo diiniyana waa ka xaaraam jooji qabriga adaa cabaysa alkoolkaadana asna cudurkaas cudurkaasa u saraxantay haddaa kaa aad ka badbaadin beerkaadan ka badbaadayn beerkaa balaayo kaaga dhacaysa ogow codka haddii la qaado warbaahiyo aan lahayn waxba hagaagi maayaan adduunka dunida aan joogno maanta waa teknolojiyada meesha ka joogto waa ogtiin wixii maanta maraykanka ka dhaca dhiba ayaa daqiiqo laga sheegaya wixii soomaaliya ka dhaca iyo adduunka degdega ogaanaya taana sabab waxa waa warbaahintiina waana ku mahadsantihin boqolkii boqol idaacadaha saameynta ay ku leeyihin waxaa ka mid ah baraarujinta bulshada ayagaa warka kala gaarsiiya ummadda ayagaa baraarujin u sameeya boqolkii boqol aadaa laydin dhegaystaa sii baraado cadaado waxyaabaha lagu ammaanay waxaa ka mid ah taakulayn dadka tabarta daran dadka dadka dadka aan kabar qabin fiir qofa xanuunsan qofa guri ku qurmaya qofa ayaga soo bixinaya ayaga warbaahinta keenaya ayaga ummad u bandhigaya ummadina dad muxsiniin baa jooga dadka dad wax u qabanaya markaan boqolka boqol waxaad shaqada aad u haysaan bulshada waa shaqo aad u fiican oo idinku ammaanay weyn ilaahayna waxaan ka rajaynayaa inuu shaqadaas garabkiina galo xasnaana idinka siiyo siiba xooga saar bulshada wacyigelin ku sameeyo ilaahay khayr ha idin siiyo dadaalo furka caafimaadka caruuriyo ciroole dadkuu wada xawdaane midnaan caynayne oo caradina
dhegeystayaal guud ahaan iyo gebi ahaanba barnaamijka caafimaadka raadiyaha cadaado waa naga intaas toddobaadkan barnaamijka waxaa soo saaray halkan inkala socodsiinaya anigoo ah cumar axmed ibraahim cumar saxeefe libaan cabdi ciise ayaa ii farsaminay tan iyo kulanti dambe toddobaadka xiga barnaamijkan mid lamid inta ku kulmeen waxaan inkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo